maamulka sare ee b b c da ayaa soo dhoweeyey heshiiska laga gaaray in falanqeeyaha caanka ah ee ciyaaraha b b c da gary leneker uu sabtida dib ugu laaban doono shaqadiisii barnaamijka loo yaqaano match of the day kadib markii barnaamijkaasi loo hakiyey qoraal uu bartiisa twitter-ka ku dhaliilay siyaasadda dowladda ee ku aadan muhaajiriinta kasoo gudbaya biyaha english channel ee u dhexeeya faransiiska iyo dalkan britain leneker ayaa bartiisa twitter-ka kusoo qoray inuu u mahad celinayo sida ay isu garab taageen shaqaalaha b b c da ee ciyaaraha martida ka qaybgeli jirtay barnaamijkiisa iyo weliba wariyeyaasha soo tabiyey ciyaaraha ee dhinaca raadiyaha ee b b c da b b c da ayaa bixisay raaligelintan maalmo ay hay-addu la kulantay khalkhal waxayna ku dhawaaqday in dib u eegis madax bannaan ay ku samayn doonto adeegsiga baraha bulshada muxuu salka ku hayaa haddaba khilaafkan xalka laga gaaray maanta su-aashaas ayaan weydiiyey mawliid xaaji cabdi oo ah saxafi madax bannaan oo muddo dheer ka soo shaqaynaya b b c da marar fara badanna falanqeeya laftiisa ciyaaraha ridwanow ninkan waa nin dadka aadka twitterka uleh flowreska aada u badan dad ilaa sideed milyan oo qof baa bartiisa twitterka ku xiran had iyo gooraalana wixii asaga fikirkiisa ku jira ayuu ku qoraa ama maskaxdiisa ama fikirkiisa wixii ah buu ku qoraa bartiisa twitterka marka arrimo badan oo mararka qaarkood sida b b c ay sheegto ka hor imaanaya qaanuunkeeda u yaal iyada dhexdhexaadnimada sida ay sheegayso b b c da ayaa mararka qaarkood waxaa dhici karta inay iska hor yimaadaan iyo wax qofku isagu uu aaminsan yahay keligiina ma ahan dad badanoo b b c da ka tirsan anugu xitaa markaan joogi jiray waxaana loo sheegi jiray in twitterkaaga ama bartaada twitterka iyo tan b b c da isku mid tahay marka isna wuxuu aaminsanaa inuu ka duwan yahay shaqaalaha kale caadiga bacdama isagu uu yahay qof freelancer ah inkastoo contract uu ku jira ama heshiis uu ku jiro wax caynkaasoo kalaa baa jiray marka arrintu marka waxay ka timid ninkana ayaa toddobaadkii hore wuxuu bartiisa twitterka kusoo qoray arrin uu kaga soo horjeeday ama qoraal uu kaga soo horjeeday ama aragti uu kaga soo horjeeday qorshaha dowladda ee ku aadan dadka magangalya doonka ah waad la socotaa waddankan arrin weyn baa ka taagan ilaa iyo baarlamaanka ilaa ra-iisul wasaarihii go-aan ay qaateen oo ah dadka soo galootiga gaar ahaan dadka doonyaha kusoo galaya ee kasoo gudbaya gacanka ingiriiska u dhexeeya faransiiska iyo ingiriiska in dadku markay soo galaan isla markiiba in la celiyo qofkaasi dib dambana waddanka u imaan karin ama waddan saddexaad dadka qaarkiisa la geyn karo marka arrintii waxay noqotay arrin loo arkay dadka soo galowtiga ee qaarkood naftooda la baxsanaya ee qaxootinimada raadinaya ee nolosha raadinaya ama dalalkoodii dhibaato lagu geystay kasoo cararaya in dhibaato haddana halkan lagu geysto qofkii intuu intaa soo maray bad soo maray dhul soo maray la celiyo ayuu wuxuu ku tilmaamay siyaasaddaas inay luuqad ahaan ka macno tahay sida hadalka uu u dhigay xilligii jarmalka kun sagaal boqol iyo soddomeeyadii arrintii marka waxay noqotay arrin weyn oo la leeyahay dee naazigii jarmalka ayaa sidaas sameeyey marka baarlamaanka dad badan oo ku jiray xisbiga talada haya ka mid a ee muxaafadka iyo golaha wasiirada dad ka tirsan ayaa ninkan aada iyo aad u dhaliilay b b c da dhaliilay iyagoo leh arrintan waxay u heelinaysaa mucaaradka dowladda siyaasadeeda kasoo horjeeda arrintii marka cirkaasi gaartay ilaa ugu dambeyntii aduga ay keentay b b c inay tiraahdo ninkan wuxuu xadgudub ku sameeyey dhexdhexaadnimadii b b c da ay sheegaysay isla markaasna shaqa kajojinta lagu sameeyey waxay markaasi dhalistaasi dadkii barnaamijka la waday ee lasoo jeedin jiray iyo dadka kale oo xitaa wariyaasha ahaayo barnaamijka caynkaa samayn jiray kanaaxadda oo kale ninkii samayn jiray dadka kasoo qaybgeli jiray intii baa joojiyey kumaysana ekaan waxay kusii fiday arrintii dadkii ciyaaraha kasoo tebin jiray garoomada dhexdooda oo ayaguna joojiyey way sii socotay barnaamijyada raadiyaha caadigaha iyo kuwii telefishinka ayaa iyaduna sidoo kale saamaysay heer marka waxay gaartay b b c du ay qalqal weyn soo food saaray mana dhicin baan u malaynaya qalqal caynkaana inuu b b c da soo maray intaan xasuusto arrin marka waxay gaartay xitaa la yirahdo madax badan ha iscasisho barnaamijka match of the day ama ciyaarta maanta waa barnaamij caan ah oo soo gala inta badan sabtida iyo axadda waxaana looga hadlaa ciyaarihii dhacay iyo falanqayntooda waxaa daawadaa dad lagu qiyaaso laba milyan oo xataa waxaa dhacda in dadka aan wakhtiga u helin inay daawadaan ciyaaraha oo dhammaystiran ay daawadaan barnaamijkan iyadoo goosgoos ay yihiin ciyaarihii dhacay gari leneker ayaa barnaamijka soo daadihinayay tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashameeyadii waxaa lagu tirayaa inuu yahay qofka ugu mushaharka badan b b c da waa nin b b c da muuqaal ahaan aad loogu yaqaano saamaynta uu ku leeyahay bahda ciyaaraha waxaa hadda muuqata in b b c du aysan dhayalsan doonin horeyna waxa uu u ahaa ciyaaryahan u soo ciyaaray kooxo badan oo ay ka mid yihiin barcelona iyo tottenham falanqaynta ciyaaraha toddobaadka ama match of the day waxaa la aasaasay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii ridwaan xaaji cabdiweli v o a london